runta walaal xaaladu hadda waa xaalad oo aan aada u fiicnayn xaalad dagaalahooda dadkii magaalada ka qaxqaxeen i badneed oo shacabkii magaalada wuu ka baxay hadeerna saaki bari saddexda saaca xabad waxay ka bilaabatay dhinaca galbeed ee magaalada oo qolooyinkii waayahan ba isku hayay dhexdoo ka dhexaysa marka adugu xabadaasaan maanta o dhan socotay duhurka waa la tukaday ee weli socota hadda wa waxaan isleeyahay sideedii wax la jiro waayo dhinacan kaleo hadda haddana oo oo bariga ah oo ciidamada awo ugu uguwa xooga badan isku hor fadhiyeena ay hadda xoogaa yara xabado ka dhace oo aniga hadda ruuxiga haddan kula hadlayo meel oo derbi oo magaala dhexdeeda xaafadan aan derbi ku jira marka waxaad ka gabanaysaa xabadda dhacaysa ha ha xabada wa dhacaysa ma waa adiga hadda ruuxaada waa ka maqli kartaa san isleeyahay telefonka haddii aan codku googoy ha wiiga wiiga yara fog yahay e waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad tiri waa la qaxay dadkii magaalada waa laga qaxay bal inagoo khasaaraha dagaaladii maanta intaad ka ogtahay ku weydiin doonaa dadku xaggey say u qaxeen tira intee lag baa qaxday xaggee la aaday
waa maasanta walal waa dadkan degmada gurceel waa magaalo kamid ah magaalooyinkii dawladda dhex kadib aad usoo kobcay oo dhismay oo wa marka laga reebo gobolada dhexe magaalada la yidhahdo galkacyo iyo beledweyne oo kale marka laga reebo magaalada saddexaad oo ugu baabulooshika badan inay taan aada ugu raga weynahay dadkii baabulooshika sila adkaayo dhoobnaay waxay ku qaxeen adiga tobankii bishan ciidamo ahlusunna waljamaaca oo deegaanka awal xukum jiro waa dhexe ka baxay ayaa yimid kuwaas markay yimaadeen qoladii joogtay waa xoogaa yaro looga xoog roonaaday kuwaas way ka baxeen kuwiyaa marka waxay fadhiyeen bariga magaalada qoladaana magaalada maamuli jirtay dee laba ciidan oo iskasoo horjeedo magaaladii dhex fadhidana waxa waaye shacabku ma aamini karaan qof walba ilmihiisa uu la baxay meelahan oo baadiyaha ah oo tuulooyinka u dhadhow magaalada geesaha ka xigay uun ay dhooban yihiin oo ilmihii iyo dumarkii waxay halkaas kusilacsan yihiin marka waa dadku qof walba uu ka baxay dee laba ciidan iska soo horjeedo oo aan xabad iska dayihiin waxa waaye qof isku aamino naftiisa ku aaminaysa malaha magaalada waxa joogaa waa dad oo dadka waaweyn oo xagga dhalinyarada iyo u badan oo ayagu markay xoogaa yara xabadu ay kululaato nimba meel gelayo derbi isku aadinaya haddii kalena lugu cararba uga faka karo dee ilmo iyo islaamo ma carari karaan marka magaalada saas dadku waa maxaan meelaha baadiyaha oo ku hareereysan gurceelayna ku silacsan yihiin oo muddo dhowr iyo toban beriya ay qax ku yihiin oo aan biyo iyo hoos meel hoos le aan ahayn hataa xilliga lagu jira hadda waa yara xilliga oo jiilaalka ah oo qoraxda ay kulushahay dadka xaggaas ku silacsan yihin kule banaanka ku baxsan yihin waan gartay bal khasaaraha dagaaladii maanta soo bilaabmay ilaa saakas aad ii sheegtay ilaa haddana socda maxaad ka og tahay ood nooga sheegi kartaa wallahi saaxiibow dee horta xabad socota oo hadda dhacaysa khasaaraheeda waxa uu sheegi kara nimanka ay dhex marayso laakiin shacab ahaan annaga waxaan maqalan aragnaaho waa un wix ama istaalka la keeno ama annaga aan naqaano qof hebel aho naqaano ku dhacdo kale waayo marka waxaan isleeyahay khasaaruhu weli lama ogaa karo intuu yahay hadda aniga ilaa shan qof camal oo dhadhaawac aho oo shacab u badanan hadda la ii sheeg sheegoon maqlay ilaa laba ciidamada dagaalka iskula jiro dhimatana waa la ii sheegay ayagana oo meesha weli dagaal ka socda yaalla sida la sheegayo laakiin de anaga inta tagno sooma arki karno oo xabadaa meesha ka socota waan gartay waad ii sheegtay qayb ahaan magaaladu siday usoo kobcday wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ood sheegtay in aad qiyaastaada inay tahay magaalada saddexaad ee ugu weyn gobolada dhexe ee soomaaliya bal dhaqdhaqaaqyadii ka socday ee dhinaca waxbarashada iyo ganacsiga dad waxay iga sheegtid iyo sida ay dagaaladani u saameeyeen waa mahadsan tahay walaal magaaladan gurceel waa hadda degmo ahaan waxaan umalayahaa dawladda dhexe hadda degmo uma uma magacaabin oo degmo ahaan uma sharciyeysnayn inkastoo dawladihii dhexe kumeel gaarka ahay ay ugu dhawaaqeen inay degmo tahay waa magaalo aada baa bolutionkeed u badan yahay wixii labadii kun ilaa wixii kasii dambeeyey aada u kortay dhinaca waxbarashada haddaad tiraahdo magaalo ilaa heer jaamacadeed ardadii ugu horreeyay jaamacad ka baxday sanadkii dhawaayay hadda ay ka qalin jebiyeen oo oo digriga koowaada jaamacadda baajkay ka qaateen ilaa dugsiyaal sare oo xayn oo ilaa shan lix afar meelahaas oo dugsiyaal saraa hoose dhexo ilaa iyagana tobaneeye ku dhadhow way leedahay dhinaca ganacsiga waa magaalo aad ganacsigooda koraayo oo hadda intaan sheegaa oo magaalooyinka aan ku xeeran oo dhan magaalada ugu dhinaca ganacsigeeda ugu horeyda waayo meesha hadii populationkeedu badan yahay ganacsigeeduna uu kobcayahay aada u soconay marka adiga magaalada saasay magaalo horumarsan oo run ahaantii dagaaladii soomaaliya ka dhacayay oo wixii dambo dee wixii maxaakiimtii ka dambeyday ururadii wadanka qabsanayay iyo adigu waxyaabaha noocaas o dhan hadda magaaladan al-shabaab waxaan umaleeyahaa inaysan wax badan qabsan oo wax yaroo adigu waxay joogeen aan isleeyahay muddo bil ka yaray xukumayeen kadibna waxaa ka bixiyey ahlu sunna oo ka saartay shabaab meesha intii marka shabaab wadanka soomaaliya haysto dhan wadankaas la caburinaya magaaladan waxay ahayd magaalo hore u kacdo dee dadka qof walba oo dantiisa hore u raadsado aan qolo gaarana la xakamayhayno waa waxa inay horumarto dhaqaaqado keenaya waa nabad waxay kusoo naaloonaysa ilaa toddoba sano sideed sano agteeda ahoo ka badan oo aan wax kasoo ka dhicin hadda xabadana problemka ugu horeyda wallaa iyaduna dib bay udhigaysaa magaalada oo waa wa wa wa waa caqabad soo wajahday magaalada ay ka ay noqonaysaa kule waa uun day ammaan iyo eed leedahana waxaan isleeyahay waa xoogaga isku haya kulley lagula xisaabtami doona lakin magaaladan waxay ahayd magaalooyinka aad u u kobcaya oo horumarka fiican ka socda soomaaliya